howlgallo ballaaran ayaa la sameeyey wuxuu ilaahay nagu guuleeyey ilaa iminka waxaa naga maqan ciddii isqarxisay iyo iyo dhowr qofood oo kale inta kale shirka shirkadihii hooshaan wadahayay gacanta inay ku jiraan waa soo qabanay dad tira badan ayaan soo qabanay isku xiran connecti leh shaqada wadahayay waxaan soo qabanay gaariga meeshii lagu soo hagaajiyey iyo geeriskii waxaan soo qabanay ninkii makaaniga ahaayo hoosha wax ka waday waxaan soo qabanay raggii sahmiyey hooshaas qabtay waxaa ilaahay mahadiisa saaka waxaan gacanta ku haynaa dad badan oo oo dhagarta iyo maleega ummadan soomaaliyeed u maleegayay gaar ahaan reer koonfur galbeed haddee raggaas waxaa laga soo qabtay meelihii markaas ay ku sugnaayeen qaar waxaa laga soo qabtay geerishkii lagu soo diyaariyey gaariga kuwo kalena waxaa laga soo qabtay haddee howlgal wuxuu ahaa aan cidna aan loogu aabiyeelin oo cadowga gacan bira loo loogu geystay meelo badan oo magaalada ka tirsan ayaa laga soo kala qabtay raggaas ma ahan waa arrima cad waaye eedeen waa dhaafsiisan tahay waxaan cid ku eedaynamana ma ahan raggii shaqada qabtay waa haynaa insha allahu tacaala xaqoodana waa heli doonaan